Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa ka digtay roobab iyo fatahaado laga cabsi qabo in ay saameeyaan qaar ka mid ah deegaanada xeebaha dhaca ee Jubbaland, gaar ahaan deegaanada jasiiradaha ah ee hoos yimaada degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Agaasimaha Waaxda Saadaasha ee wasaaradda, Cabdiqani Axmed Jaamac, oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in saadaashu ay muujinayso roobab xooggan oo maalmaha soo socda ka di'i kara qaybo ka mid ah deegaanada Jubbaland. Cabdiqani Axmed Jaamac ayaa dadka reer Jubbaland ee deggan deegaanada xeebaha dhaca ugu baaqay inay ka digtoonaadaan roobabka iyo fatahaadaha laga cabsi qabo in ay markaasi ku dhuftaan qaybo ka mid ah deegaanada Jubbaland ee xeebaha saaran.
maanta waxaanu saxaafadda jubbaland isugu wacnay in aanu ikeen dhiibno ee digniin ee ku saabsan roobab ee la filayo inay ka da'aan deegaanada jubbaland Een, rab- een, meelaha gaarka ah oo ay roobabkaasi khatar ku keeni karaan ama fatahaada ka dhici karaan inaanu sheegno oo aanu bulshadina la wadaagno iyo xilliga aanu filayno Een, saadaashan oo aanu ka helnay hay-adda niken agency ga- ee nooa ee national een, oceanic atmospheric agency Een, oo satalaydo badan ikeen adduunka ku sii daaya inta badan islamarkaana een, macluumaadka soo gudbiya ee saadaasha hawada ayaanu ka helnay Ee, sidoo kale xogtan een, dhammaan waxaa qaba cid kasta oo saadaasha hawada iyo biyaha soomaaliya ku lug leh hadday tahay hay-adda faws walim hadday tahay icbak iyo dhammaan so waxaan rajeynaynaa inay noqoto sidii kolley mid boqolkiiba een, sagaashan ilaa siddeetan lagu kalsoonaan karo xogtan Een, saa darteed ee, labayo labaatanka bisha sagaalaad ama sebtembar labada kun labaatan iyo shanta oo ku beegan maalinta isniinta ah ee nagu soo socota Een, waxa aanu ka digaynaa haddaan nahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee jubbaland Een, fatahaad aanu ka cabsi qabno inay ku dhufato ee, degmada ee, badhaadhe Een, islamarkaana ay geysato een, waxyeelo een, ay u geysato deegaanka Een, waxaan markaa een, haddii ay dhacdo oo roobabka la filayo oo xoogani ay ka da-aan ee, deegaanada aanu magacawnay ee carab ku dhufanay Een, waxaanu ikeen aanu number one ka digaynaa in een, daadadka xooggan ee aan badhaadhe uga cabsi qabno in ay dadku ka digtoonaadaan een, meelaha biyo galeennada ama biyo degeenka ah oo een, tusaale ahaan da- waxaa jirta dhul la yaqaano oo deegaan ikeen biyuhu ay isugu yimaadaan een, islamarkaana mar walba khatar ugu jira in een, biyuhu ay si fudud ku yimaadaan oo ay wax halakeeyaan Ee, sidoo kale waxaanu ka digaynaa wadooyinka